بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay qaacidada ahayd alcaadatu muxakama oo ahayd qawaacidii shanta ahayd alqawaacid alkuliya alkubraa qaacidada ugu dambeysay wuxuu ka soo hadlay sheekhu raximahullah qaacidadaas yani waxay uskanayso kadalika masaa'il kale oo ku tacalluqda ayuu ka soo warramay qaala naadimu raximah اllah xayثuma tacaarada alcurfu اljali wاsharcu falyuqadama lilأwali in lam yakun bالsharci xukmun اctalaq fain yakun fahuwa bitaqdiimi axaq wاlcurfu in caaradahu اlwadcu fafii muqadamin canhum khilaafu qad qufii fabacdun اlxaqiiqaة اlafdiya wabacdun اdalaalaة اlcurfiya waqiila in yacum wadcu qudima waqiila hayru daka faxfad waclamaa wuxuu sheekhu leeyahy raximah ullah waxaytumaa tacaarada markay istacaarudaan oo iska hor yimaadaan alcurfu curfigii markay iska hor yimaadaan curfigii aljeliyu ee markaas jeliga ahaa ee muuqanayey markay istacaaridaan curfigii jeliga ahaa iyo washarcu sharcigii falyuqadaman ha la hormariyo lilawali kan hore ha la hormariyo halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu hadday istacaarudaan cadadii ama curfigii dadka agtooda markaa shaygii mutacaarafka ahaa iyo shaygii sharcigaah hadday iskhilaafaan labadaa hadday iskhilaafaan yani markaasi sheekh wuxuu leeyahay curfiguna uu yahay curfi jeli ah oo markaa daahir oo muuqda labadaa hadday iskhilaafaan ha la hormariyo yani falyuqadama lilawali kan hore ha la qadimo kan hore wuxuu ujeedaa hadda labaduu inoo sheegay alcurfu aljeliyu iyo asharci buu inoo sheegay labadooda marka midka uu hor sheegay waxaa weeyaan alcurf wey alcurfu aljeliyu marka muqadamku markaasi alcurf ljeli ayuu markaa noqonaya miaalkeedu wuxuu noqonayaa sida markaa ku miaalinayaba wuxuu noqonayaa haddii qof maala uu dhaarto inuusan laxmi cunaynin falow xalafa laa yakulu laxman lam yaxna bisamak wain samaahu allahu laxman aw laa yajlisu cala bisaat aw taxta saqf aw fii dawi siraaj lam yaxna biاljuluusi cala alardi wain samaaha allaahu bisaatan walaa taxta asamaa wain samaaha allaahu saqfan walaa fi shamsi wain samaaha allaahu siraajan yacni nin baa wuxuu yidhi wuxuu dhaar ku maray inuusan hilib cunaynin laa yaakulu laxman markaasaa wuxuu cunay kalluun buu cunay ayib sharciga waa loo yaqaanaa kalluunka hilibkiisa waa loo yaqaanaa hilib waa loo yaqaanaa wa min kullin ta'kuluuna laxman tariya qur-aanka ilahay inoogu sheegay labadii badood oo markaasi baddii iyo webigii labadu waxaad ka cunaysaan laxman tariyan hilib daray ah oo markaa bisil oo markaa cusub baad ka cunaysaan marka sharcigu laxmi buu u yaqaanaa hilibka kalluunka laxmi buu u yaqaanaa sharcigu laakiin curfiga dadka qaarkood yani waxay u yaqaanaan laxmi kan kalluunka laxmi ooma yaqaanaan idan marka waxaa iscaariday waa dadka luqadda carabiga markaa isticmaalaya o agtooda weeyaane waxaa iscaariday sharcigu wuxuu u yaqaanay shaygani iyo sidii loo yaqaanay curfiga iskhilaaftay curfigana sibuu u yaqaanaa oo laxmi waxaan kalluun ahayn buu u yaqaanaa sharciguna dhammaan kaa kalluunka iyo mid kaleba laxmi buu u yaqaanaa oo qur-aanka baa lagu sheegay inuu laxmi yahay wax badda lagala soo baxayo hilib inuu yahay marka tacaarud baa yani iska hor yimid ninkan dhaartay marka xaalkiis muxuu noqonaya marka dhaar buu maray inuus hilib cunayn kalluunna waa cunay waxaan odhanaynaa curfan haddii aan eegno hilib muusan cunin wuxuu ka dhaartay kumuusan dhicin idan yani markaa ma dambaabin mase waxaan odhanaynaa sharciga maadaama loo yaqaano hilib loo yaqaano hilibka kalluunka idan waa aaim maadaama hilib uu cunay sheekh wuxuu leeyahay mar hadday iscaaridaan yani markaasi waxaa la hormarinaya curfigaa la hormarinaya curfiga jeligo daahirkaa ayaa la hormarinaya amilo kaleu sheekhu sameeyey oo markaasi ay la mid tahay wuxuu ku dhaartay annahu laa yejlisu calaa bisaat bisaat wax gogol ah inuusan ku faraysanaynin ayuu ku dhaartay dhulkiina bisaat baa la yidhaahdaa dhulkii hadduu ku fariisto yani markaasi qofkii ma ku dembaabaya mase kuma dembaabayo sharcan dhulka bisaat waa la yidhaahdaa laakiin curfan yani marka bisaadku gogashan caadiga ayaa loo yaqaanaa gaar ahaan roogga ayaa loo yaqaanaa noocyo ka mid a ayaa bisaad la yidhaahdaa marka sida sharcigu uu yaqaanay iyo markaa sida curfigu ayaa iskhilaaftay idan ninkii dhaartay inuusan bisaad ku fariisanaynin hadduu ku fariisto markaasi dhulkii kuma dembaabayo maxaa yeele curfiga looma yaqaan walow sharciga haba loo yaqaanay idan qofkan inuusan dambaabin bay markaa noqonaysaa aasi markaa qofkaasi ma noqonayo waxaa la mida samadii saqaf ayaa samada lagu sheegaa samadu waa saqaf harci waa loo yaqaanaa nusuustan waa lagu sheegay qofka marka wuxuu ku dhaartay inuusan fariisanaynin taxta saqfin samada hadduu hoos fariista ma ku dambaabaya sharcigu saqaf waa u yaqaana laakiin curfiga ooma yaqaan oo saqafkan caadiga guriga ayuu curfigu yaqaanaa mar sidaa hadday tahay waxay noqonaysaa inuusan markaa ku dambaabayn wahalmajar marka hadday iscaaridaan curfigii jeliga ahaa oo muuqanayey oo markaasi iyo sharciga hadday iskhilaafaan waxaa la hormarinayaa markaasi waxaa la hormarinayaa curfigaa la hormarinaya marka sheekh hadda wuxuu ku socdaa madhabkii shaaficiga weeye madaahibta qaarkood waxay hormarinayaan sharcigay hormarinayaan sida madhabka maalan xambaligoo kale iyagu waxay hormarinayaan mar kastaba yani sharcigay hormarinayaan oo agtooda waxaa muqadama sharciga laakiin madaahibta kale weeye kuwa markaa curfiga hormarinaya ayib oo markaasi sida ibnunajaarba uu tilmaamay wuxuu yidhi wayuqadamu sharciyun facurfiyun faluqawiyun hadday iscaaridaan sharcigii iyo markaa kuwii kale waxaa laga hormarinaya sharcigii baa laga hormarinaya sharciga laftiisa waxaa shardi kale ah inuu yahay mid markaa saxiixa midka saxiixa ah ayaa markaa loo jeedaa marka waa calaa madhabi shaaficiya ayuu ku socdaa waxbuu ka soo reebi doona sheekhu waxayumaa tacaarada markay iscaaridaan alcurfu curfigii curfigii aljeliyu aljeliga yani daahirkoo muuqanayay iyo washarcu sharcigii falyuqadaman ha la hormari lilawali kan hore oo markaa curfiga ha la hormariyo curfiga la qadimaya in lam yakun bisharci xukmun ictalaq fain yakun fahuwa bitaqdiimin axaq in lam yakun waadusa ahayn xukmun xukum ictalaqa mid markaa ku tacalluqay bisharci sharciga fain yakun haddii arrinkaa la helo curfigii sharcigii uu xukum ku tacalluqo fa huwa sharcigu axaqo asagaa u mudan bitaqdiimin horumarinta asagaa mudan waxbuu ka soo reebay sheekhu oo wuxuu ka soo reebaya curfigaas markaa laga horumarinayo sharciga waxaa weeye waa haddii uusan ku tacalluqin sharcigaasi xugum kii haddaan soo marnay wuxuu ahaa sharci markii curfiga laga horumarinaya sharciga sharcigaas wuxuu ahaa waa midaan xugum uusan ku tacalluqin bay ahayd laakiin haddii sharcigii xugum uu ku tacalluqo waxaa la hormarinaya sharcigii miaal sheekh ku tawdiixiyoo ku miaaliyey falow xalafa laa yusallii ninbaa dhaarmar wuxuu ku dhaartay tukan maya buu yidhi curfiga marka maalan dadkaasi waxay salaad u yaqaanaan ducadoo kale bay salaad u yaqaanaan iyagu oo sidii luqada iyagu u yaqaanaan baa caado u ah salaad agtooda waxaa ka ah ducada iyo baryada baa agtooda curfi u ah iyo caado u ah sharciguna salaad wuxuu u yaqaanaa yacni midda aqwaasha iyo afcaasha u saaxiibka ah oo takbiirta laga bilaabo oo tasliimta lagu khatimo taasuu sharcigu u yaqaanaa salaa dadkaas ahlu beledkaasna agtooda waxaa mutacaaraf ah salaad waxay u yaqaanaan yani ducada iyo baryada bay u yaqaanaan in la ducaysto haddaba nin baa wuxuu yidhi wallaahi laa usalli tukan maya buu yidhi ayib muxuu ku dembaabayaa marka salaaddii marka shaygii sharciga maanta xugun baa ku tacalluqa wade salaaddii axkaam baa ku tacalluqayso mar waajib bay noqonaysaa mar sunnay noqonaysaa axkaam baa ku tacalluqa salaaddii sidii samadii hadda aan sheegaynay oo kale saqafka ahayd ama bisaadkii oo ismi markaa la sheego sharcigu noo sheega keliya oo xugum aan ku tacalluqayn ma ahan ee shaygani ay iscaarideen curfigii xugun baa ku tacalluqa markaas maxay noqonaysaa xaalka noocaasa waxay noqonaysaa in sharcigii la qadimo oo ninkaa dhaartay oo yidhi wallaahi laa usalli wuxuu ku dembaabayaa haddii markaa uu tukado salaaddii sharcigu uu salaad u yaqaanay laakiin hadduu ducaysto waa sida curfiga loo yaqaanaye kuma dembaabayo maxaa yeelay sharcigi maanta waxaa ku tacalluqa xugun baa ku tacalluqay mar haddii sharciga xugun ku tacalluqay sharciga baa marka la qadimayaa markuu shaygaa sharciga waafaqsan sharciga markuu sameeyo ayuu dembiga ku dhacayaa laakiin haddii uusan yani maalan kaas sharciga u yaqaano marka uu sameeyo ayuu aasim noqonay lakiin kii curfiga hadduu sameeyo aasim ku noqon mayo waxaa lamid a haduu yidhahdo wallahi laa asuumu ma soomayuu yidhi soomka marka waxaa loo yaqaanaa oo mutacaaraf dadka ninka dhaaranaya beledka ama dadka uu la nool yahay waxaa mutacaaraf agsoom waxaa ah qof maalan anlaa yaakula alfutuur quraacdan usan cunin bay agtooda soom u yaqaanaan waa miaal baan u jeednaa sharciguna soom waxbuu u yaqaanaa wuxuu u yaqaanaa alimsaak can almufatiraat min tuluuci alfajri ilaa gurubi shams maca niya ayuu u yaqaanaa ninkan uu dhaartay marka wallahi laa asoomu buu yidhi idan soonkii curfigana waxbaa loo yaqaanaa oo inaan quraac la cunin ah sharcigana waxbaa loo yaqaanaa keebuu ku dambaabaya marka maadaama maanta sharcigii shayga sharciga ah oo xugum ku tacalluqo markuu soomkii sharciga la yimaado ayuu markaa aasim ku noqonaya marka waa miaal un weeyaan miaal la doon wax lagu tawdiixiyo ayuu markaa noqonaya sheekhu marka wuxu yhi raximahullah in lam yakun waa haduusan ahayn xaaladda curfiga la qadimayo in lam yakun waa haduusan ahayn yani markaasi xukmun xukum yani tacallaqa miduu ku tacalluqay bisharci sharcigii xaaladda yacni curfiga la qadimayo sharciga hadduu ka hor yimaado la hormarinayo waa marka shaygii sharciga ahaa xugum uusan ku tacalluqayn weye fain yakun haddii la helo maxaa la helay ay tacaluqu sharci bixukmin xukumkii oo sharcigii xugum ku tacalluqay baa la helay fa fahuwa sharcigii axaqu marka asagaa mudan bitaqdiimin horumarinta asagaa mudanoo xaaladda noocaasa asagaa la hormarinaya sharcigiibaa markaa taqdiimka yeelanaya curfigiina waa laga tegaya ayb wاlcurfu in caaradahu اlwadcu fafii muqadamin canhum khilaafu qad qufii sheekh wuxu i wlcurfu curfigii in caaradahu lwadcu wadcigii luqada hadda luqu u jeedaa luqadii hadduu caarido fa fii muqadamin fakhilaafun khilaaf khilaafkaasoo qad qufiya la raacay ayaa ku sugan fii muqadamin midka la hormarinayo canhum culimmada xaggooda ayuu khilaafka ka sugnaaday hadda wuxuu ka soo baxay sheekhu sharcigii iyo curfi hadday iskhilaafaan midka la hormarinayo marna waxaa la hormarinaya curfigii waa haddii sharcigii uusan xukun ku tacalluqayn hadduu ku tacalluqayna sharcigi baa la hormarinaya tafsiirka waxaa gelinaya yani markaasi waa shaaficiyada weeye laakiin xanafiyadu ayagu agtooda mar kasta waxaa la hormarinayaa curfiga la qadimaya curfiga ayaa la qadimaya ayib waana sida marka culamadoodii yani markaa laga soo naqliyey kadalika yani maalikiyadu iyaga laftoodu waxay hormarinayaan curfigii bay hormarinayaan oo hadallada laga soo naqliyey waxaa ka mid ah in markaasi ay hormarinayaan shaaficiya tafsiirkaasi gelinaya hadda sheekhu inoo sheegay xanaabilana waa cagsiyo ayagu mar kasta waxay hormarinayaan sharcigay bay ayagu hormarinayaan marka afarta madhab ayaa markaa ku sugan ayb sheekhu wuxuu yhi raximahullah halkan wuxuu inoo sheegaya beydkan curfigii iyo sharcigi waa soo dhameeyey tacaarudkoodii haddays caaridaan luqadii iyo curfigii keebaa la hormarinaya oo maala beled buldaanta ka mid ah curfi bay leeyihiin curfi ayay leeyihiin ay shaygaa curfi ahaan ayagu ay u yaqaanaan luqatanna waxbaa loo isticmaalaa arinku marka keebaa la hormarinaya hadday iscaaridaan labadaas sheekh wuxuu yihi khilaaf baa ku sugan masaladaasi waa laisku khilaafo culimmadu way iskhilaafeen waalcurfu curfigii in caaradahu hadduu caarido alwadcu ay wadcu luqawi kelmaddan luqada si loo isticmaali jiray ayay markaasi iyo curfigii baa iska hor yimid fa khilaafun khilaaf khilaafkaasoo qad qufiya la raacay ayaa canhum ay nuqila canhum laga soo naqliy culimmada fii muqadamin ka la hormarinayo keebaa la hormarinaya ma curfigii baa la hormarini mase markaasi luqadii ayaa la hormarinaya khilaaf baa ku sugan khilaafka marka waa soo wadaa wuxuu ku leeyahy sheekhu beytka dambe ku sheegay fabacdun alxaqiiqatu allafdiya wa bacdun addalaalatu alcurfiya wa qiila in yacum wadcun qudima wa qiila hayru daka faxfad waclamaa fabacdun ay bacd alculamaa culimmada qaybo ka mid ah qaala wuxuu yidhi alxaqiiqatu lafdiya xaqiiqada lafdiga ah ayaa muqadamatun la hormarinayaa wa bacdun qayb ka mid a culimmadana qaala wuxuu yidhi addalaalatu alcurfiya dalaalada curfiga ah ayaa muqadamatun la hormarini wa qiila waxaa la yidhi in yacum wadcun wadcigu hadduu caam yahay qudima asagaa la hormarini wa qiila waxaa kaloo la yidhi hayru daaka aqwaasha waxaan hayna waa la sheegay ee faxfad aqwaasha xifdi oo waclama ogow halka sheekh wuxuu noo sheegaya raximahullah masaladaas wadciga iyo curfigu markuu iskhilaafo inay aqwaal ku sugan tahay masaladaas masalada inay aqwaal ku sugan tahay ayuu sheekhu inoo sheegay aqwaasha kusugan ku sugan hadda wuxuu inoo sheegay afar qowl buu inoo sheegay qowlka koowaad waxaa weeye alxaqiiqatu lafdiya xaqiiqada lafdiga ah ayaa la hormarinaya yacni lafdi luqadii iyo curfigu waa iskhilaafay luqadaa la hormarini mithaalkeedu wuxuu noqonayaa qowlkaa hore marka waxaa leh oo bacdi uu ku sheegayo alqaadi xusein sheekh la yidhahdo sharxuna waa sheegayahay alqaadi xusein ayaa leh oo wuxuu yidhi tuqadamu alxaqiiqatu lafdiya camalan bilwadci luqawi xagga luqada la eegi marka luqada ayaa la hormarinaya meesha uu yidhi wabacdun qowlka dambe wabacdun addalaala waxaa weeyaan waa ardaygiisii albaqawi qaadi xusein ardaygiisii ayaa qowlka dambe maray oo albaqawi wey oo wuxuu yidhi tuqadamu addalaalatu alcurfiya ayaa la hormarinaya alcurfiya laba jir bidii socodiyey sharxa lianna alcurfa muxakamun fi tasarufaat curfigu asagaa markaasi muxakam oo laga xaakim yeeshay kadib waqiila in yacum qowlkaa dambena raafici baa leh qaa'ilka odhanaya waa raafici qowl qaadi xusein iyo qowl albaqawi iyo qowl alraafici weeyaan ayib mithaalkeedu wuxuu noqonayaa taa hore alxaqiiqatu allafdiya oo qaadi xusein uu sheegay wuxuu sheekhu maalan tusaale ahaan waxa wey wuxuu falow dakhala daara sadiiqihi nin baa wuxuu soo galay ninka gurigii guriga saaxiibkiisu soo galay faqadama ilayhi طacaama famtanac nin baa nin kale gurigiis saaxiibkiisa gurigiisu soo galay cuntuu u keenay saaxiibkii baa cuntada keenay famtanac ninkii soo galaa diiday cuntada inuu cuno fa qaala in lam taأkul famra'ati طaaliq kii cuntada laga diida wuxuu haddada cunin gabadheedu waa furanta fakharaja walam yaأkul ninkii lagu dhaartay inuu cuno uu iska baxay isagoo cunin buu iska baxay uma qadima alyowm athaani maalintii labaad buu haddana gurigu soo galay ninkii faqadima ilayhi dalika acaam cuntadii lafteedii maalintii hore u kulaha cun oo usan cunin oo meel taal ayuu u keenay faakala markaasuu cunay ayib arrinkaa arrinkaa marka haddii curfi aan eegno haddaan luqatan eegno ninkaasi wuu cunay oo akli wuu la yimid lanna hadalku ku hadla muxuu ahaa in lam taakul famraati aaliq haddaadan cunin gabadheed oo furanta ninkana cuntadii uu ninkana ku dhaartay hadduusan cunin inay furmaysa gabadhiiso wuu cunay sawaadix maaha luqatan marka akligii wuu xasilay curfan laakiin sida la yaqaan marka hore hadduusan cunin oo maalinta hore hadduusan cunin macnaheed waa w curfi ahaan waxaa weeyaan kaanahu lam yakul in waxba laga soo qaadayn oo akliga markaa qofka loo soo dhigo ayuu ictibaar yeelanaya marka hadduu cuni waayo meel iska dhigo dib u ka cuno curfan ictibaar ma yeelanayo haddaba marka waxaa iskhilaafay fii hadi اmasأala curfigii iyo luqadii baa iskhilaaftay luqatan marka la eego ninkan waa cunay akli waa la yimid ninkana akli buu ku dhaartay hadduusan cunin ana imra'atu aaliq curfi marka la eegana wuu khilaafay keebaa la hormarinaya marka haddaan ku soconno qowlka yani markaasi qaadi xusein gabadhi ma furmayso maxaa yeeley xaqiiqatan luqada waxaa la hormarinaya xaqiiqa alluqawiya baa la hormarinaya xaqiiq ahaanna akligii wuu xasilay wain kaana fi اlyowm الثaani akligii xaqiiqatan wuu xasilay idan gabadhi ma furmayso lidalika shekh wuxuu ku yidhi facala alawali laa yaxnaf qowlka hore haddaan ku soconno waa qowlka qaadi xuseen weeyaane ma dembaabayo gabadhiina ma furmayso wa cala aani haddaan ku soconno yaxnaf haddaan ku soconno qowlka labaad waa qowlka albaqawi weeyaane waa furmaysaa gabadhii waanu ku dambaabaya oo asagu markaa xaqiiqada curfiga ah ayuu markaa hormarinaya ayb halkaas marka waa miaalkaas wey miaal kale oo xagga dambe marka miaal u noqonaya waa mee sheekhu uu yidhi yani waqiila in yacum wadcun qudima wadcii yani markaasi hadduu caam yahay luqadu hadday caam tahay ayadaa la hormarinaya hadday luqadu caam tahay ayadaa la hormarinaya miaalkan wuxuu noqonayaa nin baa wuxuu ku dhaartay maa low xalafa laa yashrabu maaan fainahu yaxnas bilmaalix wain lam yactadu shurbuhu ictibaara biluqati wacumuumiha nin baa wuxuu ku dhaartay inuusan biyo cabaynin hadduu cabo maalixa biyaha markaasi milixda yani biyo aan macaanayn sida biyaha baddoo kale oo ku dambaabaya lanna luq ahaan maxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa biyaa loo yaqaanaa laakiin curfan biyaha waxaa loo yaqaanaa kuwan caadigaayoo qofku yani markuu cabo uu cabi karo biyahan caadiga oo qof markuu cabo yani hadduu haraad hayo maala haraadku ka tegi karo kaasaa loo yaqaanaa marka qofkaa ku dhaartay oo yidhi laa yashrabu maaan haddii uu cabo biyo ayankan walow kaana maalixan yani haddaan luqada ictibaarino waxay noqonaysaa markaasi inuu aasim yahay laakiin haddaan ictibaarino curfan curfan waxaa loo yaqaanaa biyahan caadiga oo aan ahayn kuwa maalixa ayay noqonayaan marka haddaan curfi ictibaarino wuxuu dembaabayaa markuu biyo caadiya cabo oon kuwa maalixa aan ahayn biyaha maalixa marka kuwaan ahayn markuu cabo ayuu ku dambaabaya waxaa la mida buu yidhi wamaa low xalafa laa yakul khubza wuxuu dhaartay inuusan khubs cunayn wuxuu yidhi fainahu yaxnasu bikhubzi alurs khubs marka dad baa waxay u yaqaanaan agtooda khubs waxay u yaqaanaan kan daqiiqda laga sameeyo bas ayib luq ahaanna khubs wax alla wixii yani maalan laga sameeya waxyaalahaas la quuto wuu iska noqonaya idan waxaa iskhilaafsan curfigii iyo waxaa iskhilaafsan yani markaasi luqadii marka waxay noqonaysaa hadday luqadu caam tahay in asaga la hormariyo waqiila in yacum wadcun qudima kadib wuxuu sheegay waqiila hayru daka yani aqwaasha waxaan ahayna waa sheege marka afar qowl ayaa markaa ku sugan walcurfu curfigii in caaradahu hadduu caarido alwadcu wadcigii luqada yani xagga luqada curfigii luqadii baa iskhilaafay fakhilaafun khilaaf baa qad qufiya la raacay fii muqadamin kan la hormarinaya canhum ay can culamaa ama khilaafkaasoo marwiyan canhum culimada aggooda laga wariyey xaggooda laga wariyey fii muqadamin kan la hormarinayo ayaa markaasi khilaaf la raacay fa khilaafun khilaaf khilaafkaasoo qad qufiya la raacay kaainun wuxuu ku sugnaaday fii muqadamin kan la hormarinayo canhum marwiyan canhum can culamaai yani isagoo marka laga soo warinayo yani khilaafkaas culimada xaggooda fa bacdun bacd culimada ka mid ah oo qaadi xusein weeyaan qaala wuxuu yidhi alxaqiiqatu lafdiya xaqada lafdiga ayaa muqadamatun la hormarinaya oo waxay noqonaysaa alxaqiiqatu lafdiya waa mubtade khabar baa loo soo qadaraya ama in la yidhahdo almuqadamu kan la hormarinayo marka khabar laga dhigo almuqadamu kan la hormarinayo alxaqiiqatu lafdiyatu weeye wa bacdun bacdana qaala wuxuu yidhi adalaala almacrafiya baa qoran almacrufiya baa qoran minku waa dheeraad alcurfiya wey midka aan hayo wa bacdun qaala bacdina waxay yidhahdeen adalaala alcurfiya dalaalada curfiga ayaa muqadamatun la hormarinaya waqiila waxaa kaloo la yidhi waa raafic baa yidhi waliba fii baabi alaymaan buu ku sheegay in yacum wadcun luqadu hadday caam tahay hadday luqadu caam tahay qudima isagaa la hormarinaya waqiila waxaa kaloo la yidhi hayru daaka aqwaasha waxaan hayna waa la sheegay ee faxfad arrinkaa xifdi oo waclam ogow arrinkaa ogow waalcaamu waalkhaasu min alcurfi mataa tacaaradaa fa fiihi daabidun ataa wa huwa ana alkhaasa xaysu xusira lam yuctabar aslan waila اctubira sheekh wuxuu leey raximah اllah waalcaamu caam oo min alcurfi ah iyo waalkhaasu khaas oo min alcurfi xaalu ka ahaaday mataa tacaaradaa markay iscaaridaan markay iscaaridaan fa daabidun baa fiihi ku sugan daabidkaasoo ataa ay yati imaanaya wahuwa waxa way daabidkaasi ana alkhaasa khaaskii xayثu xusira marka la xasriyo lam yuctabar lama ictibaarinaya aslan gebi ahaanba wailaa haddii kale uctubira waa la ictibaarinaya halkan shekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllah waxaa iskhilaafay oo iska hor yimid oo iscaariday curfi caam ah iyo curfi khaas ah alcaamu min alcurfi wاlkhaasu min alcurfi curfi caam ah iyo curfi khaasa iscaariday sheekh wuxuu le mar hadday iscaaridaan curfi caam ah iyo curfi khaasa waxaa ku sugan daabid baa ku sugan yani curfiga khaaska wuxuu noqonayaa id cid baa gaar ayuu ku kooban yahay curfiga caamkana waxa weye dad badan baa dad badan buu ka dhexeeyaa weeye way iscaarideen daabid baa marka lagu siinayaa iyo qaacido ilaa daabidka axyaanan qaacida waa lagu sheegaye qaacidaa ku sugan oo ku timid oo maxay tahay khaasku hadduu yahay mid maxsuur ah mid kooban hadduu yahay lama ictibaariyo wailaa asagaa la ictibaarin miaal wuxuu ka dhigay sheekhu caamkaa la ictibaarin waxa weye ida kaanat caadatu imra'atin aqala min caadati الnisaa'i fi اlxayd ka yowmi duuna leylatihi aw akar fahuwa alcibratu bicaadatiha an biاlghaalib alasaxu الthaaniy yacni gabar dumar ka mid ah ayaa markaasi waxay leedahay caado dumarka caadada lagu yaqaano ka yar bay leedahay sida maalan hal maalin buu ku dhacaa xaydku oo xataa habeenka usan la socon waa curfi khaasa wey gabadhanaa gaar u leh dumarka caadadooda yani sida la yaqaano yani maalan intaa inuu ka badan yahay oo maalan isbuuc isbuucayn khamsata ayaam wahaakada gabadhan marka way ka yarta iyadu waa habe waa maalin bas dumarkii kale caadadoodana sidaa waa khilaafsanta marka waxay noqonaysaa hadduu curfigii khaas hadduu noqdo lama ictibaarinayo oo gabadhaasi la ictibaarin mayo keeda ee waxaa loo tixgelinaya dumarka kale caadadooda waxa la ohanaya dumarka kale iyadu maalin buu ku dhacaa bas maalin buu ku dhacaa waa l ohanay hadaba yani dumarka sida haalibka u ah shan maalmood ama toddoba maalmood ama toban maalmood ama usbuuc dumarkaa kale sida lagu yaqaano ayaa markaas la tixgelinaya teedu marka itibaar ma yeelanayso teedu ictibaar ma yeelanayso ee sida haalibka la ictibaarinaya maadaama curfi midna uu khaas noqdo midna caam uu noqday kan ictibaar kale waa midka caamkaa weeyaan ayib waa markuu yahay curfigu mid maxsuur ah markuu yahay w hadduu khaas yahay weeye mar hadduu khaas yahay lama ictibaarinayo hadduusan curfigu khaas ahayn wain lam yakun curfu khaasu maxsuuran curfiga khaaskaabaa maxsuur noqdo qof buu ku koobnaa hadda yani qof dumar ku koobnaa haddii uusan maxsuur noqon maxsuur maaha xaalka noocaasa waa la ictibaarin kii caamkana asagaa laga hormarinayaa wuxuu ku miaalay sheekhu low jarat caadatu ahla baladin caadatu ahli baladin bixifdi mawaashiihim nahaaran wa irsaaliha leylan falcibratu bihi laa bilghaalib khilaafan liqafaal tii hore caado maxsuuray ahayd caada maxsuura ayay ahaydoo qof dumar ah ayay khaas ku ahayd taa marka tii caamkayd baa la tixgeliyey tani waxay noqonaysaa dad baa waxaa caado waxay u tahay in xoolahooda habeenkii ay sii daayaan ay foofaan maalintiina xerada lagu hayo dadka noocaasa marka oo sidaa caadadu ay u tahay dadkii kadaalika dadkii beeralayda ahaa waxay noqonaysa dadka beeraha leh kuwii beeraha lahaana waxaa caado u ah sidaasoo kale inay habeenkii ilaashadaan lakin maalinta aysan ilaashanayn baa caado u ah haddaba maadaama curfigaasi uu yahay mid aan maxsuur ahayn waa curfi khaas dad gaara leh laakiin maxsuur maahanoo waa badan yahay dad badan baa sidaa isticmaala xaalka noocaas waxay noqonaysaa curfigii haalibko la yaqaan in laga hormariyo oo haalibku muxuu ahaa in habeenkii xoolaha la ilaaliyo maalintiina la sii daayo sowaadix maaha saasaa curfiga caamka saasuu ahaa curfigani maxsuur maahan laakiin waa khaas dad buu khaas ku yahay laakiin afraad mucayana maahane waa dad badan laakiin beledkaasuu khaas ku yahay marka waxay noqonaysaa in loo tixgeliyo oo ciddii maalan dadkaasi maalin habeenkii xoolaha sii daynaya haddii ay beer daaqaan dad beertooda hadday daaqaan habeenkii mag dhabi mayaan maxaa yeele iyagu caado waxay u tahay inay markaa xoolihii habeenkii sii daayaan oo dadkii beeraha lahaa waa inay yani habeenkii ilaashadaan beerahooda maalintiina iyaga waxaa caado ah xoolihii inay ilaashadaan oo xeryaha ay ku ilaaliyaan baa caado u ah hadday maalintii marka xoolahooda wax cunaan waa mag dhabayaan sida hore cagsigeeday noqonaysaa ilaa sida hore sida xadiisku sheegay cagsigu muxuu ahaa haddii maalintii ay beer ay xooluhu ay daaqaan waxba loo qabsan mayo ninkii xoolaha lahaa maxaa yeele dadka beeraha leh ayaa laga doonaya inay ilaashadaan beerahooda haddii habeenkii yani maala xooluhu ay daaqaan beertina in ninkii xoolaha lahaa magdhow laga qaado maxaa yeele sida la yaqaano habeenkii waa in xoolaha la ilaashado weeye haddaba dadkani waa cagsi waa cagsi oo xoolahooda habeenkii bay sii daayeen maalintiina waa u xaraysan yihiin dadka noocaasa marka haddii maalintii ay xoolahoodu meel daaqaan inay mag dhawaan bay noqonaysaa lanna caado ayaa saa ayaga u ah inay xoolahooda maalinta ilaashadaan ayb marka taasoo kale waxay noqonaysaa waa curfi khaas ah yani markaasi waa curfi khaas ah oo maalan wain lam yakun curfu lkhaasu maxsuuran maxsuur laakiin maaha waa khaas laakiin maxsuur maaha kii hore laakiin wuxuu ahaa khaas haddana maxsuura oo qof buu ku koobnaa qof dumara keligeed ayuu ku koobnaa xaalka noocaasa marka curfiga khaaska marka la ictibaarinaya marka khulaasadu waxay tahay hadday iscaaridaan curfi caam ah iyo curfi khaas hadday iscaaridaan waxaa lagu odhanayaa curfiga khaaska ah hadduu maxsuur yahay caamkaa la hormarinayaa oo lagu xambaaraya kii khaaska ahaa haddii laakiin curfigii khaaska uusan maxsuur ahayn xaalka noocaasna waxay noqonaysaa curfigii khaaska oon maxsuurka in la ictibaariyo oo kii caamka laga hormariyo ayay noqonaysaa labadaa miaal marka aan sheegnay ayaa markaa tawdiix u ah walcaamu caamkii oo min alcurfi ka mid ah yani curfigii caamka ahaa walkhaasu khaaskii min alcurfi curfi xaggiis ka ahaaday curfigii caamka iyo curfigii khaaska ahaa mataa tacaaradaa markay iscaaridaan oo iska hor yimaadaan fa daabidun ayaa fiihi ku sugan daabidkaasoo ataa ay sayati imaanaya oo muxuu yahay wahuwa waxaa weye daabidkaasi ana alkhaasa khaaskii xayu xusira aliftu waa ilaaq weeyaane ilaaq weeyaane xayu xusira hadduu maxsuur yahay oo qof buu ku kooban yahy waa khaas haddana waa maxsuur waa sida gabadhii dumarka khilaaftay lam yuctabar la ictibaarin mayo aslan gebi ahaan la ictibaarin mayo oo gabadhaas la odhan mayo taasaa caado ku ah ee waxaa la ohanaya dumarka sida haalibka u ah halkaasaa la marinaya wailaa yacni haddii uusan ahayn khaaskii mid maxsuura ee in lam yakun maxsuuran weeye khaaska hadduusan maxsuur noqon waa sida ahlu beledkaa sida caado ah weeyaane oo cutubilo waa la tixgelini ayb mabxaun hada mabxaun kan mabxath weeye alcaadatu hal tunazalu manzilaة الsharط khilaaf yunqal wغaalib الtarjiixi fi اlfuruuci la yakunu kaالsharط kama taasala sheekh wuxuu leh raximah الlah mabxaun hada kan mabxaun weeye alcaadatu caadadii hal tunazalu ma la dejin manzilaة الshari shardiga booskiisa ma la dejini khilaafun ay fiihi khilaafun khilaaf baa ku sugan khilaafkaas yunqalo lasoo naqlinayo wahaalib tarjiixi tarjiixa madhabka shaaficiga sida haalibka u ah fi اlfuruuc masaaisha furuucda ah laa yakunu kaالshari curfigii shardi oo kale noqon mayo kama taasala sida asalowday oo qaacida iskaba noqotayba sheekh wuxuu inoo sheegaya raximahullah halkan haddii qaacid ahaan ba waxay culamadu u sheegaan alcaadatu tunazalu ama waxay yidhahdaan almacruufu curfan kalmashruuطi sharطan qaacida waa noocaas weye almacruufu curfan kalmashruuطi sharطan shayga curfi ahaan loo yaqaano waxay ka dhigan tahay shay shardi lagu galay oo kale bay ka dhigan tahay ayib laakiin ayagu cinda shaaficiya arrinku sidaa maaha ayagu sidaa waa khilaafsan yihiin arrinku sidaa wuu khilaafsan yahay oo almacruufu curfan laysa kalmashruuطi sharطan ayagoo cagsi bay ka dhigayaan siday marka ayagu ulahaayeen buu sheekhu u sheegay almacruufu curfan kalmashruuطi sharطan marka ayagu agtood waxay noqonaysaa almacruufu curfan laa yakunu kalmashruuطi sharطan cagsi buu noqonaya laakiin culimada kale saasay marayaan marka wuxuu leeyahay sheekhu caadada ma la dejinaya mansilatu sharطi ma la dejinaya khilaaf baa la soo naqliyey buu yidhi khilaaf baa ku sugan tarjiixa sida haalibka a masaaisha furuucda oo qaacidada hoosgelaysa sida haalibka waxa weyaan buu sheekhu yidhi inaysan ahayn kalmashruuc sida qaacida ahaan noqotayba miaal wuxuu noqonaya maala miaalkeedu caadadu waxaa la yaqaanaa gaari baad gacanta u taagtay oo ku istaagay waad fuushay gaarigii meel buu ku geeyey meeshaa doonaysa ku geeyey in aad lacag bixiso ayaa caado la yaqaanaa inaad lacag bixiso ayaa caadatan la yaqaanaa haddii aad isqabataan oo markaad gaarigii ka degto aad dhahdo waxba ku siin mayo waayo waxaan moodayey inuu maaratay iska majaan iska yahy bilaash iska yahay baan moodayey arrinkaas wuxuu noqonayaa mid aan ictibaar lahayn oo markaan ku soconno madaahibta kale weeye almacruufu curfan kalmashruuti shartan hadduu ninkii yidhaahdo ninkii gaariga ka degey oo la soo qaaday hadduu yidhaahdo igumada oran lacag baan kugu qaaday igumada oran sikay qaata laga yeeli mayo maxaa yeele curfi ahaan maxaa la yaqaanaa cali ahaan maxaa la yaqaanaa gaari waddada maray qofka hadduu gacanta inta u taago u istaago oo fuulo walow yaanba la heshiin oo lacagba yaan lagu heshiinin inuu gaarigaasi yahay yani markaas inuu kila yahay sooma oo meeshii aad u socotay marka aad tagto in markaasi lagaa doonayo wixii lagugu soo qaaday idan qofkani ma oran karo la soo qaaday ninka ilama heshiin ma oran karo maa maaa laohanaya almacruufu curfan shayga caad ahaan laska garanayo kaanahu kalmashruui sharطan wax shari lagu galay buu ka dhigan yahy kaanahu wuxuu ka dhigan yahay markuu soo qaadayo inuu ku yidhi intaasaan kugu qaadaya soo waadix maaha miaal kale oo sheekh ku miaaliyey nin baad marad u geysatay ama qamiis waxbaad u geysatay maradii buu tolay waba kumina heshiinin waxba kumina heshiinin maradaas ka soo qaadatay markuu maradii tolay kadib baad u timid baad ka soo qaadatay haddii aad tidhaahdo iska qaadata alaabtaada oad dhahdo waxba ku siin mayo ictibaarka waxaa yeelanaya kiisaa yeelanaya walow yaanba la heshiinine oo lacag mucayan yaan lagu heshiinine lacagtaa oo ku weydsaa ictibaar yeelanaysa maxaa yeele curfi waxaa la yaqaanaa cidda mare loo geysto ninkan marada loo geysanayo meeshaas uu furtay oo loogu tegayo inuu u furtay in markaa dadka wax ka qaato waxaa la mida kii dad timaha uxiirayay haddii qofku ugu tago yani kan timaha xira u tago oo timaha u xiro iska baxo oo u yidhah ninka ilama heshiin hadalkaas ictibaar yeelan mayo maxaa yeelay heshiiskaasi shayga curfi ahaan laska garanayo ah qofka haddaa u tago timaha lagu xiro in lacag lagaa qaado kaasaa curfiga la yaqaanaa idan waxay ka dhigan tahay inuu inaad shardi ku gashay oo shardi uu kula galay yani mar haddaan timihii kuu xiray lacagtii keen marka almacruufu curfan kalmashruuطi sharطan shayga curfi ahaan loo garanayo waxay ka dhigan tahay shay shardi ahaan lagu galay bay ka dhigan tahay sidaa marka waa sida marka macruufka culimadu marka ay yaqaanaan laakiin shaaficiyadu sida ayagu waa khilaafsan yihiin oo ayagu sida kale ayay rajaxayaan oo hadda amilada aan sheegnay adigu waxay leeyihiin ninkaasi timaha loo xiray oo iska baxay xaq buu le waba lagu yeelan mayo mar hadduusan marka hore la heshiin ousan dhihin intaasaan kugu xiraya oo aan la heshiinin waxba ku yeelan mayu le maaa agtooda iyagu almacruufu curfan laysa kalmashruuti sharطan agtooda ictibaar maleh ninkaa gaariga fuulay oo meeshii markii la geeyey lasqabsaday oo ilamada heshiin waxay leeyihin sax we waxba lagu yeelan maya leeyihin soo waadix maa marka masaaisha furuucda agtoodu saasay noqonaysaa sidaas ayay noqonaysaa waxaa la mida ku miaaliyey low baaraza kaafirun muslima washara alamaana hadday mubaarasa sameeyaan soo bax muslimiintii gaaladiibaa iska hor yimid marka mubaarasa la sameeyey gaaladin rag baa ka soo baxay muslimiintana kuwaa ka soo baxay intaan dagaalkii weynaa dhacin ayay markaa dagaalameen ninkaas shardi wuxuu ka dhigtay gaalka haddii aniga ninkaa waa inaan cid kale waa inaysan noo imaan ka ayaga la dilaba saasaa marka ammaan lagu siiyey oo hadduu muslimka haddaan dila buu yidhi inaan laygu imaanin shardi ku galay saasaan ammaan lagu siiyey wuxuu sheekhu lam yajuz lilmuslimiina icaanat lmuslimi ninkii muslimka ah in loo kaalmeeyo ma banaana falow lam yashtarid haddaba shardi ma gelin walaakin taradat alcaadatu bilmubaarasa bilamaan laakiin caada ahaan waxaa ku dureertay mubaarasa marka la sameeyo inaan labadaa qof laisugu tegin baa caado ku dureertay laakiin afka kamuu sheegin gaalkii xaalka noocaas hadduu muslimkii dilma loogu tegay mise loogu tegi mayo haddii caadadan lagu socdo waxay noqonaysaa qaacidadani almacruufu curfan kalmashruuti shardan waa inaan loogu tegin bay noqonaysaa laakiin haddii la khilaafo sida markaasi yacni shaaficiyadoo kale waxay noqonaysaa ma ictibaar ma yeelanayso inkastoo sheekhu asagu uu yidhi fahal huwa kalmashruuطi wajhaani asaxuhumaa nacam fa hadihi suurat mustathnaa waa laga soo reebayaa bu sheekhu yidhi marka ayagu marka sida kale ayay marayaan kuwa hadda aan sheegnay cagsi bay ka dhigayaan mar haddaan la heshiinin oo labadan qof aysan wax ku heshiinin curfiga ictibaar yeelan mayo ee shardigaasa la tixgelinaya oo la eegaya sheekh wuxu yidhi raximahullah mabxaun ay haadaa mabxaun kani mabxath weeye alcaadatu caadadii hal tunazalu lidalika hal buu ka cabiray oo waxaa caada ahaan la yaqaanaa awaacidda mukhtalafka istifhaam baa laga cabiraa qawaacidda mukhtalafka istifhaam baa laga cabiraa hal kada baa la yidhaahdaa lakiin hadday caadadu sida yani sida ogol yahay ay tahay inta badan lagama cabiro istifhaam lagama cabiro marka asagoo tusinaya inay masalada khilaafiye ay tahay oo markaa shaaficiyadu ay sidaa khilaafsan yihiin ayuu halka cabiray alcaadatu hada mabxaun alcaadatu caadadii hal tunazalu ma la dejinayaa mansilata shari shardiga mansiladiisa ma la dejinayaa oo yani caadadii ma la ohanaya shardi bay la mid tahay walow yaanba yani shardiga la sheeginbe khilaafun ay fiihi khilaafun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo yunqalu lasoo naqlinayo culimada laga soo naqliyey wahaalib utarjiixi tarjiixa iyo rajaxaadda haalibkeedu fi lfuruuci furuucda dhexdeeda la rajaxo waa furuucda fii madhabi shaafici masaa'isha furuucda oo hadda kuwaan sheegaynoo kale marka la rajaxayo laa yakuunu ma noqdo curfigii ka shari shardi ma noqdo shardi ma noqonayo masaaisha furuucda ah oo qaacida hoos imaanaysa marka tarjiix lagu samaynayo waxaa weeyaan in uusan curfigii uusan kalmashruuطi ka shardi inuusan noqonin kamaa taasala sida asal noqotayba sida yani qaacida mutarida noqotayba agtooda cinda shaaficiya takhtiimun ay hada takhtiimun kani waa khatimaad yani takhtiim macnaha khaatim waa da ujeeda waa gebagebo yani qaacida buu khatimaya alcibraة bاlcurfi aladi qaarana mac sabqi lahu fi اlma'khadi takhtiimun hada takhtiimun kani waa khatimaad wey alcibraةu cibrada bilcurfi curfiga la ictibaarinayo ama alcibraةu cibradii kaainu bilcurfi curfiga ku sugnaatay aladii curfigaasoo qaarana ku lamaan mac sabqin lala qabo horumar lahu ay lilcurfi fi lma'khadi xagga qaadashada u horeeyey halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa qaacidadan markay culimmadu ay sheegayaan shuruud bay leedahay shuruudii shardi ka midu sheekhu inoo sheegay marka afar shardi bay culimmadu u sheegaan qaacidadan shardiga kood waxaa weeye curfigu markuu ictibaar yeelanayo alcaadatu muxakama la odhanayo anlaa yakuuna alcurfu mukhaalifan lisharci harciga waa inuusan khilaafin harciga waa inuusan khilaafin sarkhasi wuxuu tilmaamay wuxuu yidhi wa kullu curfin warada nasu bikhilaafihi fahuwa hayru muctamar curfi kasta oo nasku siduu sheegay khilaafsan ictibaar yeelan mayo kaa marka waa shardiga koowaad weeye oo qaacidadu ay yeelanayso almacruufu curfan yani qaacidadan ah yani curfigu markay alcaadatu muxakama markay ictibaarka yeelanayso oo xaakim laga dhiganayo nas waa inaysan khilaafin shardiga labaad waxaa weeye horena waa usoo marnay caado waa inay tahay muarida aw haaliba waa inay tahay caado caada muarida ama haaliba waa inay tahay horaankaa usoo marnay n beytkii inoogu dambeeyey casharkii shalay mabxaun alcaadatu laysa tuctabar ilaa lada iraadiha kama ishtahar waa inay muarida noqotaa ama haaliba noqotaa waa shardi labaad weeye oo anaga sheegna inamaa tuctabar alcaadatu ida aradat aw halabat markay haaliba tahay ama muarid ay tahay intaa n waxba usan ka soo noqonayn ama haalib ay tahay wax ka soo noqonay ay yar yihiin ayay ictibaar yeelataa shardiga saddexaad oo loo shardiya waxaa weeye anlaa yucmala bihi fii mawdicin surixa fiihi bikhilaafihi anlaa yucmala bihi ay bilcaada waalcurf fii mawdicin surixa fiihi bikhilaafihi mawdic khilaaf la tasriixiyey waa inaan lagu camal falin mawdic khilaaf la tasriix waa inaan lagu camal falin oo maalan waxaa lagu misaalin karaa beled ayaa waxaa caado u ah in marka qof alaab uu iibsado alaabtaasi ninka alaabta laga iibsaday inuu soo qaado oo geeyo meeshii ninkani gurigiisa u geeyo baa curfi ku dureeray beled buldaanta ka mida sidaasaa la yaqaanay ayib labada nin markay heshiinayeen waxay ku heshiiyeen ninkii alaabta laga iibsadaa wuxuu yidhi alaabta waa kaa iibinaya laakiin curfigii la yaqaana waan khilaafayaayo adoo alaabta qaado anuu ku qaadi mayo wuu tasriixiyey sawaadix maaha mar haddii khilaafulcaada la tasriixiyey lagu camalfali mayo fii hada almawdic mar hadduu tasriixiyey ninkii yani markaasi in alaabtan asagoo mushtariga uu qaato odhan maya curfigii horaan ku dhaqmayaayo curfigii ahaa markii la heshiiye kadib saa ku heshiiye kadib hadhow ma odhan karo war curfigii curfigu wuxuu ahaa inaad ii qaado adoo guriga ii geyso saasuu curfigu ahaa idan markii caqdiga la samaynayey ayaa khilaafulcurf lagu heshiiyey ninkan raallibu ku noqday hadduu marka hore diido yani markaasi macquul bay noqon lahayd laakiin markii la heshiinayey oo uu yidhi caadadii la yaqaan waan khilaafaya oo anugu kuu qaadi maya alaabta adu qaado kana raalli buu ku noqday hadhow marka dib ma odhan karo haddaba wixii aan ku heshiinay waxaa caadada maadaama ay khilaafsan tahay caadadii baan ku soconaynaa ma odhanayo waayo raalli buu ku noqday cinda alcaqdi baana la tasriixiyey marka waxa weeyaan shardigaas wuxuu noqonayaa anlaa yucmala bihi ay bilcurfi fii mawdicin surixa fiihi bikhilaafihi mawdic khilaafulcurfi la tasriixiyey inaan lagu camal falin shardiga ugu dambeeya waxaa weeyaan waa shardigan sheekhu inoo sheegay maxay tahay an yakuuna saabiqan curfigu waa inuu ka horreeyey waxaa hadda lagu dhisay lagu dul dhisay waa inuu ka horreeyey wa muqaarinan limaa uriida taxkiimuhu bihi shayga la doonaya in xakam looga dhigo oo lagu dhiso waa inuu ku lamaanyah yacni shay horreeye waa inuu yahay maxaa baxaya falaa cibrata bilcurfi alxaadii taari bacdahu curfi taari oo dib ka yimid ictibaar ma leh ictibaar ma yeelanayo ictibaar ma yeelanayo mithaalkeedu mithaaluu ku mithaaliyey yani shaarixu curfigaas sida maalan wuxuu ku tusaaleeyey maa low waqafa wa alaqa nadara fahuwa lishaaficiyi calaa maxrarahu siyuuti nin baa wuxuu yidhi alaabtaasi ama gurigaas waa waqaf waxaan ku waqfay inuu mas-uul iyo naadir ka noqdo qaadiga qaadiga inuu mas-uul ka noqdo ayaan markaasi ku waqfay buu yidhi qaadiga ama xaakimka jooga maxkamadda inuu mas-uul ka noqdo ayaan ku waqfay buu yidhi oo isagu meelaha ay ku munaasib ku tahay inuu ku bixiyo ayib markuu sidaa lahaa ninkii joogay wuxuu ahaa yacni markaasi qaadi shaafici ah marka ninkan uu saalay nin baa saa odhanaya gurigaygan waxaan ku waqfay maxkamadda qaadiga fadhiya ayaan ku waqfay inuu mas-uul ka noqdo qaadiga markaa joogeen wuxuu ahaa qaadi shaafici ayuu ahaa qaadi shaaficiya ayuu ahaa asagoo markaas qaadiga bilcayn ma sheegin laakiin qaadi maxkama ayaa inuu mas-uul ka noqdaan ku waqfay bu yidhi ayib qaadigii marka sida suyuudi tilmaamay wuxuu yidhi ay lam yucayin alwaaqif annadar liaxkaami liaxad alxukaam walaakin kana alxaakim idaka shaaficiyan markaa uu saa lahaa shaafici buu ahaa uma bacda siniin tawafaahu allahu qaadigii baa dhintay fauxdia alqudaat alarbaca afar qaadi baa la keenay afar qaadi baa la keenay oo mid xanafi ah iyo mid shaaficiya iyo mid maalika iyo mid xambaliya la keenay maxkamaddii ayib sheekhu marka wuxuu odhanayaa oo wuliya xaakimun xanafiyun ama mid xanafiya la keenay laa qaadiya hayrahu ilaa niyaabatan qaadi kaloo yani qaadi kale ma leh ma uu jiro mid asaga naabkaa mooyaane fahuwa lishaaficiyati fahuwa lishaaficiyati ninkii yani uu markaasi waqafkii uu sameeyey waxaa un markaasi gacanta ku haynaya yani markaasi qaadiga shaaficiga ah oo markaa jooga ayuunbaa gacanta yani ku haynaya sheekh wuxuu fa nadaru mukhtasun bishaaficiyi walaa yushaariku hayruhu ayrkiisa la mushaarakayn mayo ayrkiis la mushaarakayn mayo maxaa yeelay markii uu ninkan wax waqfayey qaadigii joogay oo wax ku waqfay wuxuu ahaa shaafici buu ahaa wuu dhintay afar qudaad baa dib laga keenay curfigii marka la yaqaanay qaadi markuu sheegaya ninkii hore cinda alcaama dadku waxay ciday u yaqaaneen qaadi shaaficin buu ahaa oo muddadaa dheer ciddii yani qadaaga waxaa hayey shaaficiyun bay ahaayeen nimankan dib bay ka yimaadeen maalikiyada iyo xanaabilada iyo xanafiyada dib bay ka yimaadeen sidii curfigii la yaqaan dadku ay yaqaanin wuxuu ahaa qaadiga la yaqaan inuu noqdo mar kastaba inuu noqdo shaafici inuu noqdo haddaba qudaadan dib ka timid ictibaar ma yeelanayaan hadalkii ninkii uu yidhi waxaan ku waqfay inuu mas-uul ku noqdo qaadimaxkama wuxuu ku dhacayaa markaasi qaadigii hore u jiray ee kuwan dib ka yimid ictibaar ma yeelanayaan leanna curfunaas baa wuxuu ahaa markaa hore qaadiba haddii la ilaaqo inuu yahay ku dhacayo shaaficiga leanna qudaad kalaan jirinba haddaba qudaadan dib ka timid ictibaar ma yeelanayaane kii hore ayuunbaa itibaar yeelanaya lanna curfa dadka marka la eego curfigooda dhaqankooda yani markaasi qadaagow yani ama cidda wax xukunta shaaficiyun bay ahayd haddii la sheega qaadina shaaficin buu ku dhacayey marka maanta yani sidii bay u noqonaysaa marka me sheekhu ina leeyahay alcibratu bilcurfi aladii qaarana maa sabaq taasuu ujeedaa yani arinkan la doonayo in markaasi lagu dhiso dhaqanka iyo caadada shay horeeyey waa inuu ahaa ee waxaad soo diriyey waa inuusan ahayn caada aari ah ama dib ka timid wax laguma dhiso ee caado horeysay wa lagu dhisaa caado horeysay ayaa wax lagu dhisaa weliba caadadaasi waa inaysan munqarido noqon waa inaysan dhammaanin ee ilaa hadda waa inay jirtaa waa inay socotaa somaalimaan muqaarina taasaa loo jeedaa si loogu dhiso xukunkan waa inay muqaarina noqotaa marka saabiqa muqaarina taasaa loo jeedaa caado waa inay horeysay xaaladaasi la doonay wax lagu dhisona weli waa inay baaqiyata waxaa la diidayaa mid horeysay laakiin inqilaaday baa la diidaya caado jirtay laakiin baabaday baa la diidaya ee caadadu waa inay saabiqa ahayd welina waa inay mustamiro tahay dadku waa inay yaqaanaan weli laakiin hadday inqilaado ama ay tahay xaadita ictibaar ma yeelanayso marka hadalka sheekhu bilcurfi aladii qaarana maca sabqin lahu saasuu u jeedaa waa inay saabiqa ahayd oo shaygan la doonaya in lagu dhiso caadadaasi waa inay ka horeysay welina waa inay baaqi tahay caadadii oo caado zuushay waa inaysan ahayn macnuu waa intaas weyaan sheekh wuxuu yhi raximahullah takhtiimu ay hada takhtiimukani waa khatimaad yani wuxuu khatimaya qaacidadii alcibratu bilcurfi alcibratu cibradu bilcurfi kaa'inu bilcurfi curfiga ayay ahaatay curfigaa la eegayaa alladii curfigaasoo qaarana muqaaraneeyey shaygan la doonaya in lagu dhiso waa inuu muqaaran la yahay oo hadda waa inuu joogaa waa inuu joogaa oo maalan waxaan ku tusaalaynay qaadigaas horey maxaa loo yaqaanay qudaadda la yaqaan shaaficiyun bay ahaayeen markuu ninkan waqfayeyna shaaficigaasaa markaasi gacanta ku hayay markuu dhintay oo afartan kale ay yimaadeen oo afartan maxkamadda ay fadhiyaan cidda maanta qaadi noqonaysa waa un oo arinkaas mas-uul ka noqon kara waa midka shaaficiga wey saddexda kale ma soo gudagelayaan waayo xilligii wax waqfayey cidda loo yaqaanay qaadi shaaficigun buu ahaa welina maanta waa joogaa mustamir weeye maadaama kii hore uu dhintay mid kalun baa loo dhiibaya marka alcibratu cibradu iyo tixgelintu kaainun bilcurfi curfigay ku sugnaatay alladii curfigaasoo qaarana muqaaraneeyey shayga lagu duldhisayo muqaarin waa inuu yahay oo markaa waa inuu weli joogaa marka la doonay xukunka in lagu duldhiso maca sabqin sabqi maciisa lala qabo waa inuuna horeeyey oo wax caado hadda bilaabata waa inaysan caado horreysay waa inay tahy maca sabqin lahu yani sabqi maciisa sabqigaasoo lahu ee lolcurfi u sugnaaday filma'khadi xagga qaadashada waa inuu horeeyey oo xilli hore caado la haystay waa inay tahay wa kullu maa lam yandabit sharcan walaa wadcan falilcurfi rujuucuhun jala wa kullu maa shay dhammaantii lam yandabi aan xadaysmayn sharcan fii sharcin walaa wadcan ay fii wadcin falilcurfi farujuucuhu noqoshadiisa lilcurfi loo noqdo in jalaa wuu faydbay halkan shek wuxuu noo sheegayaa waa qaacida macruufa culimadu ay sheegaan wax kastoo aan loo sheegin daabit xagga sharciga xagga luqadana aan daabit loo sheegin caadada loogu noqonaya caadada ayaa loogu noqonaya waxaa ka mid ah maalan xirsiga xirsi- xirsiga waxa loo xirsulmitri wax loo yaqaano kale luqatan iyo sharca midna laguma sheegin xirsi waxa la yidhahdo yacni markaasi daabit looma sheegin marka goorma ayaa markuu tuuga qaato markuu alaabta tuuga qaato la ictibaaraya inuu tuug yahay xirsi nooceeya weeye curfigaa loogu noqonaya oo curfiga ashyaada waa iskhilaafayaan xoolaha geela iyo ariga iyo looda meelba xirsi u ah lacagta meelba xirsi u ah sawaadix maaha dharka meelba xirsi u ah wahaakada xirsigii baa kala duwan marka curfiga ayaa loogu noqonaya shaygani curfi ahaan meeshii xirsiga u ahayd ma la dhiga mase lama dhigin tuugku hadduu ka qaato meeshii curfan la yaqaanay in xirsi ay u tahay hadduu qaato markaasi gacanta laga jaraya oo maalan lacagta waxaa la yaqaanaa lacagta waxaa la yaqaanaa in maalan lagu rido shandada yarta lagu rido ama sanduuqa hoose lagu rido ayaa la yaqaanaa lacagtii maalan ama dahabkii gurigu iska dhex dhigay ninkii tuug baa soo galo dahabku iska qaatay sawaadix maaha xaalada noocaas waxay leeyihiin gacanta laga jari mayo maxaa yeelay curfan meeshii la yaqaan laguma ilaalin oo sida la yaqaan dahabka waxyaalaha qaaliga ah qofku wuxuu ku ritaa shandada ayuu ku ritaa gurigu iska dhex dhiga gurigu dhex dhiga marka hadduu qaato tuuggii yani markaas waxba laga soo qaadi mayo marka ma xadaynin sharcigu ma xadaynin luqaduna maysan xadayn ee waxaa lagu xadaynayaa curfigaa lagu xadaynaya waxaa la mid a nafaqada gabadha la siinayo sharcigu ma xadayn guriga ay degayso la dejinayo curfigu ma xadayn sawaadix maaha culamada qaar waxay odhanaya waxaa laga yaabaa waqtiyada qaarkood yani hal qol gabadha hadduu ninku u kireeyo inay ahayd curfan marka la eego in guri ku filan ay ahayd fii bacd axyaan fii bacd albuldaanna afar qol ilaa uu u kireeyo iyo wax ka sii badan inaan la oranaynin guri ku filan ma siin cadaadka waa iskhilaafsan marka wixii yani markaasi ee, sharcigu uusan xadidin ee, luqadana aan lagu xadidin curfigaa loogu noqonaya marka sheekhu tiibu tilmaamay wuxuu leeyahy kullu maa shay dhammaantii lam yandabit aan xadaysmin sharcan ay fii sharci sharci dhexdiis aan lagu xadayn oo daabit aan loo sheegin mucayan ah walaa wadcan ee wadcu luqa fii wadcin fii wadci luqa xagga luqadana aan daabit loo samaynin farujuucuhu noqoshadiisa lilcurfi ay lilcurf ila alcurfi curfiga loogu noqdo injalaa waa faydmay curfigaa loogu noqonaya curfigaa xukumaya sawaadix curfiga ayaa markaasi lagu kala baxaya curfigaasaa lagu kala baxaya asagaa markaasi noqonaya alcaadatu muxakama ayay markaa noqonaysaa maadaama sharciguna uusan xadaynin ee markaas ee, luqaduna aysan xadaynin taasaa loogu noqonaya wuxuu ku mithaaliyey sheekhu kalxirzi fi sariqa fayurjacu fihi ila alcurfi wakalmasaafati bayna alimaami walma'muum masaafada udhaxaynaysa imaamka iyo ma'muumka oo kale marka ashyaada noocaas oo kale ah curfiga ayaa markaa loogu noqonayaa ilaa huna wallahu aclam
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa alfaraa'id albahiya fii nadm alqawaacid alfiqhiya liabi bakr alahdal raximah اllah waxaan ka soo baxnay eh, shantii qaacido oo ahayd alqawaacid alkuliya alkubraa ayaan ka soo baxnay wuxuu bilaabi doonaa sheekhu raximah اllah qaybtii labaad kitaabku saddex qaybood weeye ee, qaybta koowaad buu ka soo baxay qaybta labaad qaybta koowaad shan qaaciday ahaayeen oo qawaaciddii waaweynaa halkan wuxuu noo sheegi doonaa afartan qaacido oo markaasi ay hoosgelayaan furuuc fara badan markuu afartanka dhammeeyo wuxuu ku soo gebagabayn doonaa labaatan qaacido oo marka iyagu xoogaa khilaafkoodu badan yahay marka halkan wuxuu ka bilaabayaa baabkii labaad qaala النaaظimu raximah اllah albaab الثaanي fii qawaacid kuliya yatakharaj calayha ma laa yanxasir min الsuwar aljuزئiya isagu siyuuطi wuxuu ka dhigay alkitaab الثaanي buu ka dhigay kitaabkiisa ishbaab nadaa'irka kitaab الثaanي marka waa qawaacid kuliye ah yani waa kulli waxaa hadda loo jeedaa yani waa madax bannaan yihiin oo qaacido iyagu ma hosgelayaan iyagaa madax bannaan oo qawaacid kale ma hoosgelayaan yatakharaju calayha waxaa markaasi eh, ku soo baxaya oo ka farcamaya maa laa yanxasir min asuwar aljusiya waxaan la tira koobi karin oo suwar jusi ah asuwar aljusiya waa furuucda fiqiga loo jeedaa furuuc fiqi oo fara badan ayaa ku dul dhismaya marka qawaacid kulli ah oo markaasi furuuc fiqi oo fara badan ay ku dul dhismayaan ayuu markaa sheekhu ka waramayaa qaala النaaظimu raximah اllah fahaaka nadma arbaciina qaacidah masruudata waaxidaة fawaaxidah wahiya min alqawaacid اlkuliya laa tanxasir suwaruha اljuزئiya warubama اstuثniya minha suwaru lakinaha qaliilaة tanxasiru fahiya calى الtaxqiiqi أغlabiya كغالب القواعد الفقهية وها أنا أشرع في نظامها راديا العون على تمامها معقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في الأثناء فهاك قاضو الشيخ لي رحمه الله نظم أربعين أفرتا يعني تحضو قاضو قاعدة من قاعدة مسرودة أفرتا كاسو مسرودة مركاسي لا أخرينيو أي متلوة واحدة حالي تهي فواحدة أي مرتبة حالي تهي مثل ترتيبيي آه وهي أفرتا كني من القواعد الكلية وحي كمتها قواعد كلية آه لا تنحصر ما حصروا ميسو صورها صور كذا الجزئية جزئية أه صور كفر عمينا لما تركوبي كرو وربما استثنيا waxaa laga yaabaa in laga soo reebo minhaa qawaacidani suwaru suurooyin laga soo reebo laakinahaa suwarkaa laga soo reebayo qaliilatun waa kooban tahay tanxasiru waa xasroomaysaa fa hiya qawaacidani aqlabiyatun weeye cala taxqiiqi maraan ku soconno qowlka yani taxqiijiyey ka haalibi alqawaacid alfiqhiya waa waxay la mid tahay ka mithli haalibi alqawaacid alfiqhiya qawaacidda fiqiga qaalibkeeda bay la mid tahay yani sidaa marka kuwaas sida qawaacidda الفقهية سيدا غالب كوا أو كلا وأغلبي وها أنا وايكن أشرع أنا قدق ليا في نظامها أي في نظمها إن أنتحوه راجيا حالا رجين أيوه العون كالم من الله على تمامها لما يسترن كذا إله إنه يكالم أيوه أنا رجينية معقبا حالا هاي مد لعر بنيا كلا مد كستا قاعدة كستا بما يستثنى وحل قسو الريب أيوه منها قاعدة iyo wamaa yacridu lii waxaa iisoo banbaxaa oo fawaaida fi ahnaa fi ahnaai nadmi markaan gabayga tirinayo waxyaalaha iisoo banbaxaan oo sheegay wuxuu ka bilaabay sheekhu raximahullah qawaaciddaas afartanka qaacido ah oo markaa uu nadminayo intuusan bilaabin afartanka qaacido waa hordhaca weeye waa hordhac ama muqadima oo kale ayuu markaa u samaynayaa marka lixdan baydba waa hordhac bay u tahay markaa qawaacidda markaa uu ka warrami doono marka afartan qaacido oo masruud ah masruud yacni matluwa buu leh yani markaasi iyadoo la akrinayo ayaan sheegayaa buu leey oo isku xigxiga marka waaxida fawaaxida ee yani muratab ah saa u kala horeeya waa afartan qaaciduu sheekhu leeyahay waxayna ka mid yihiin qawaacid kuliya suwarka iyo ajzaada soo hosgelaya ee furuucda fiqiga soo hosgelayana way fara badan yihiin oo aad bay yani u fara badan yihiin laa tanxasir ay laa tanxasir suwaruha aljuziya ay likaratiha laa yumkinu dabduha wa taxdiiduha say u fara badan yihiin furuucda fiqigu hosgelaysa lama dabdin karo lamana xadayn karo oo lama yani tirakob laguma samayn karo kadib intaa markuu sheegay wuxuu sheekhu leeyahay waxaa laga yaabaa in wax laga soo reebo kuliya ha ahaato laakiin waxaa laga yaabaa in wax laga soo reebo ay maca kowniha kuliya istuthniya minhaa suwarun qaliilatun yumkinu xasruhaa in wax laga soo reebo ayaa suurtagal ah ayib oo waxaa kale jira kulli iyo haalib baa kale jira kulli yani waxaa weeyaan furuucda fiqiga qaacidadaasi kulli marka laleeyahay waa yani istinaaad ma yeelanayso aqlibi haddii la yidhaahdana istinaaad bay yeelanaysaa marka kulli haba ahaatee laakiin haddana yani markaasi waxaa laga soo reebaya bu sheikhu leeyahay suwar aad u kooban baa laga soo reebayaa intaas sheekhu markuu sheegay ayaa wuxuu leeyahay in iyadoo kullia wax laga soo reebo waa sida haalibka u ah qawaacid alfiqhiya oo markay sheegayaan furuuqda udhexaysa alqawaacid alfiqhiya iyo alqawaacid alusuuliya waxaa ka mid ah alqawaacid alfiqhiya waa aqlabiya oo mid kasta waxay yeelanaysaa haalibkoodu waxbaa laga soo reebaya bikhilaaf alqawaacid alusuuliya isnuhu waa ku yaryahay isnuhu waa ku yaryahay marka waa furuuqa udhexaysa ka mid tahay alqawaacid alfiqhiya iyo alqawaacid alusuuliya kuwan marka waa aqlabiya wey waana haalibka qawaacid fiqhiya saasa yani saasa lagu yaqaanaa buu sheekhu yidhi intaa markuu sheekhu sheegay wuxuu leeyahay haddaba waxaan bilaabayaa nadmigeedii anoo ilaahay ka rajaynaya inuu igu caawiyo yani markaas nadmigaa iyo tixda aan samaynayo ilahay inuu kaalmeeyo markaan qaacidada sheego waxaan ka dambaysiinayaa qaacidadaasi wixii laga soo reebay iyo waxyaalaha fawaa'idda ah oo markaasi iisoo banbaxana waa sheegayaa sheekh wuxuu leey raximahullah fahaaka qaado waa la garanaya haaka waa ismu ficil amar wey macnaa khud bay la mid fahaaka qaado nadba arbaciina nadma arbaciina afartan tixdeeda qaado nadmiga afartan qaado qaacidatan min qaacida waa tamyiizkii weeye ishtaraytu cishriina nacja dayib masruudatan arbaciin kaasoo masruudatan yacni la akhrinayo ay matluwa suu shaarixuu ku fasiray dayib waaxidatan fawaaxida xaalay tahay mid markaa isku xigxigta murataba udkhuluu rajulan rajulan waa xaaladii muratabada la ohan jiray weeye waaxidan fawaaxidan wahiya min alqawaacid alkuliya wahiya yani arbaciinkani min alqawaacidi bay ka mid yihiin alkuliya qawaacid loo yaqaan qawaacid alkuliya bay ka mid yihiin laa tanxasiru lama xasroomayso suwaruhaa suwarkeeda suwarkii aljusiyu ee jusiga ah yani asuwar aljusiya waa alfuruuc alfiqhiya furuuc alfiqhi waa ka farcamaysaa aad bay u fara badan yihiin qawaaciddaas ayib warba mastuniya minha warba mastuniya waxaa laga yaabaa in laga soo reebo minha qawaacidani suwarun suurooyin laga soo reebo laakinahaa suwarkaasi qaliilatun waa yaryin tanxasiru waa xasroomaysaa fahiya aqlabiyatun weeye fahiya aqlabiyatun weeye yani qawaacidda hadda aan sheegaya afartanka waa aqlabi cala taxqiiq markaan ku soconno qowlka la xaqiijiye ka qaalibi alqawaacid alfiqhiya waxay la mid yihiin mil haalib alqawaacid alfiqhiya qawaacidda fiqiga ah haalibkooday la mid yihiin oo qawaacidda fiqiga haalib waxaa u ah inay yihiin aqlabi ee kulli inaysan ahayn ayaa markaasi haalib u ah marka afartankanna qawaaciddaas fiqigoo la sheego bay la mid yihiin lanna qawacid alfiqhi inta kuma koobna waa ka badan yihiin ayib wahaa ana waaya kan buu sheikhu leh haa ana ashracan waan guda gelayaa fii nidaamihaa nadmigeeda wahaa ana ashracu fii nidaamiha fii bayaaniha miah fii nidaamiha maxaa idiin qoran fii bayaaniha waa adwaaq miah adwaaqi kan muxuu qoraya kana muxaqaqe kan muxuu qoraya fii nidaamiha masa fii bayaan muu qoraya fii itqaaniha buu qoraya ayib marka fii bayaaniha haddii la yidhahdona waa caddaynteeda weeye fii nidaamiha hadii la dhahana yani marka haddii tixdeeda ama caddaynteeda ma kala foga raajiyan xaal aan ahay raajiyan xaal mid rajaynaya alcawna kaalmo calaa tamaamiha ilaahay aan kaalmo weydiisanayo calaa tamaamiha igu kaalmay inaan dhammaystiro afartankan mucaqiban xaal aan ahay mid la curbinayo yani ku daba sheegaya markaan qaacidada sheego waxaan tacqiib yani markiiba waxaan sheegaya mucaqiban xaal aan mid la curbinaya afartankan kulan mid kasta bima yustathnaa waxa laga soo reeyey minha qawaacidda qaacido kasta markaan sheego markaan dhammeeyo waxaan ku xojinayaa waxa laga soo reebayo wamaa yacridu wamaa shayna waa la cirbinayaa yacridu lii iisoo banbaxaa fawaa'idda fii anaa fi lanaa'i buu ahaaye nadmiga dartiisu hamsada u jaray marka fii anaa'i nadmi intaan nadmiga wado nadmiga dhexdiisa waxyaalaha fawaa'idda isoo banbaxana waan sheegayaa buu sheekhu leehay alqaacidatu اluulaa alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad qaacidada koowaad waxaa weeyaan ijtihaad laguma buriyo yani markaasi ijtihaad weeye laa yunqadu bilijtihaad ijtihaad ijtihaad laguma buriyo wey alijtihaadu cindahum laa yunqadu bilijtihaadi muطlaqan id yacridu alijtihaadu ijtihaadkii laa yunqadu lama buriyo cindahum culamada agtooda bilijtihaad laguma buriyo muطlaqan yani si iطlaaq ah id yacridu markuu ijtihaadka labaad soo dariyo id yacridu alijtihaad الثaani halkan wuxuu ka bilaabay sheekhu qaacidada koobaad waana sida uu sheegay alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad waxay ictimaalaysaa qaacidadani sida suyuuطiba uu sheegayo wuxuu leeyahay alaslu fii dalika ijmac الصaxaaba radia allahu canhum asxaabtaasaa ku ijmaacday inaan lagu burin ijtihaad ijtihaad lagu burin naqalahu ibnu sabaq waxaana soo naqliyay ijmaca ibnu sabaq sheekh la yihahdo wa ana abaa bakr radia allahu canhu xakama fii masaa'ila khaalafahu cumar cumar abubakr wuxuu xukumay masaa'il cumar wuu ku khilaafay ila cumar waa ka dembeeyey khaalafahu cumar fiiha radia allahu canhu fiiha walam yanqud xukmahu xukumka abubakr uu sameeyey muusan burin xukumka abubakr uu sameeyey cumar ma burin waxakama cumar radi allahu canhu fi lmusharaka fi cadami almushaarakati uma bilmushaaraka maslada musharaka la ohan jiray oo faraa'idka ood garanaysaane ikhwa loom iyo ikhwa yani markaa ashiqaa marka hore cadamu tashriik ayuu xukumay kadibna tashriik buu xukumay markii dambe markaasaa wuxuu yidhi dalika calaa maa qadayna wa haada calaa maa qadayna markii la weydiiyey oo la yidhi maxay tahay waa iskhilaaftay ee wuxuu yidhi taasna marka horean saa xukunnay inaanan wadaajinin ikhwa ashiqaa iyo ikhwa liom inaanan ulukii wadaajinin haddana waxaa noo muuqata inaan wadaajinno waa ijtihaad labaad wey marka ayib marka lama odhanayo kii kan dambe kii hore ma burinaya la odhan mayo xukumkii hore dadkii aad wadaajisay waa baatil la odhan mayo ijtihaad buu ahaa sawaadix maaha saasu sax ku yah kan dambe dambe wey ayib wa qaala dalika calaa maa qadayna wa hada calaa maa qadayna wa qadaa fi ljaddi qadaaya mukhtalifa jadka iyo ikhwada wuxuu xukumay jadka axwaashiisa qadaayaad kala duwan cilada marka waxa uu ictimaaday waxa wey cilatu annahu laysa alijtihaadu الثaani biaqwa min alأwal fainahu yuؤaddi ilى annahu laa yastaqiru xukmu wa fii dalika mashaqaة shadiida fainahu ida xakama ida xakama hada اlxukm nuqida dalika الnaqd wahola mujar yani haddii sidaa la yeelo midba mid baa ka dambaynaya markaa midka dambe mar kastaba kii hore ayuu markaasi ayuu burinaya waxaa ka mid a marka furuucda uu sheekhu sheegay oo qaacidadaas markaas soo hosgelaya inaan ijtihaad ijtihaad lagu burin karin low تغyر اجتiهاaد في القبلة cmل بالثاني ولا قضا حتى لو صلى أربع ركعاaت لأربع جiهاaت بالاجتiهاaد فlاa قضا yعن nin baa saلaadii galay qibladii bu garan wa u اجتihaaday saلaadii buu galay meeshuu islaa way tahay buu u tukaday رagcaddii kood markuu tukaday ayaa marka waxaa kusoo diriyey meesha uu ujeedsaday inaysan ahayn meel kale oola bay la noqotay haddana dhankii haddana ujeedsaday ragcaddii labaad markuu dhameeyey ayaa haddana waxaa u muuqatay inuu nooca maa qaldan yahay haddana wuxuu ujeedsayey saddex haddana wuxuu ujeedsaday meel saddexaad ilaa afartiiba uu tukaday afar jiho kala duwan mid kasta waa ijtihaad uu sameeyey buu ku dhacay idan la ohan mayo marka ragcaddii hore baail bay ahayd la ohan mayo tii hore ijtihaad bay tana ijtihaad weeye idan alijtihaad laa yunqadu bilijtihaad waxaa la mid ah wuxuu yihi low alxaqahu alqaa'ifu biaxad mutadaaciyeyni uma rajaca w alxaqahu biاlaakhar lam yuqbal nin baa yani markaasi nimankii aan soo marno qaa'ifkii dadka kale dadka yani isu yaqaanay oo dadka hidasooca yaqaanay ayaa markaasi nin buu ilmuhu qof haleeshiyey qof buu ilma haleeshiyey ijtihaad buuna ku haleeshiyey kadib haddana uu ka noqday ka noqday mid labaad buu haleeshiyey la aqbali mayo maxaa yeele ijtihaadka hore u ahaa hadduu mid dambe haleeshiye waxay noqonaysaa naqdu lijtihaadi bilijtihaad bay noqonaysaa arrinkaana lama ogola wahaakada marka yani furuuc fiqi fara badan ayaa markaas soo hosgelaysa sheekhu marka wuxuu le raximah اllah alijtihaadu ijtihaadkii cindahum ee cinda alculamaa laa yunqadu lama burinayo bilijtihaadi ijtihaad lagu burin mayo muطlaqan xaaluu yahay muطlaqan wuxuu iطlaaqayaa yani ha noqdo ay fii haalib اlaxwaal waqowluhu muطlaqan ay fii haalib اlaxwaal sawaء fi اlcibaadaat kaman ijtahada fi اlqiblati aw fi اlma uma tagayara danu soo wadx maaha ha ku saabsanaado cibaado ama waxaan cibaadahan ku saabsanaado ayankan ayankan ijtihaadku meeluu ku saabsan yahayba taasay noqonaysaa marka qaar waxay ku dareen alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad miluh ijtihaad la mida laguma buriyo halka marka waxa laga fahmaya ijtihaad ka xoog badan hadduu yimaado in markaa lagu burinayo marka ijtihaad la mida laguma buriyo waxay kaloo sii raacinayaan fi lmaadi wakhtigii hore wakhtigii hore kii hore waa dhacay waxa hore u dhacay lagu burin mayo oo si hadda cumar oo kale musharakadii marka hore muusan wadaajin marka dambena waa wadaajiyey la ohan mayo wx hore baail bu aha la ohan mayo marka ijtihaad ijtihaad fi lmaadi mid lamida laguma buriyo lakiin haddii kale xoog badan yihin waa meesha markaas waa la eegaya sheekh wuxuu lehy raximah llah wastaniyan minha wastaniyan soo reeb minhaa qaacidan waxaad ka soo reebtaa suwaran suwara suurooyin ka soo reeb fi ljumlati si duuduub ah si duuduub ah oga soo reeb ka bedel oo naqdal imaami soo reeb imaamka burintiisi uu buriyey lixima man qablahu seero uu sameeyey kii ka horreeyey wa qismat alijbaari ayadna soo reeb qaybtii khasabka ahayd ama dirqinta ahayd xayumaa taqum marka ay qumto istaagto la helo bayinatun caddayn bikalad aladii qasam kii qaybiyey inuu qaldamay halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa masaa'il laga soo reebayo qaacidadaas oo maxay tahay waa in la yidhaahdo alijtihaadu yunqadu bilijtihaad in la yidhaahdo alijtihaadu yunqadu bilijtihaad ayaa laga soo reebaya oo waxaa bannaan ijtihaad in ijtihaad lagu buriyo masalada kood marka waxa weye sheekhu afar masale uu sheegaya masalada kood waxaa weeye imaam baa wuxuu sameeyey xima xima waa seero meel maalan xooluhu ay daaqaan oo cid kale aan loo ogolayn ayuu sameeyey ximaa la yidhaahdaa ayib ximahaas marka kii horeo sameeyey ijtihaad busaa ku sameeyey ka dambe oo imaan doon waxaa u bannaan inuu buriyo oo uu yidhaahdo wax ximaa uma u jiro xooluhu iyo dadko dham dadkdhulka waa udhexeeya ayu makaanin meel kastooo markaas dhul ka mid a xooluhu way daaqi karaan meel si gaara loo oodan karo ma ay jirayso marka kii hore wuu sameeyey ijtihaad buu ku sameeyey kanna waa ijtihaad ilaa ayad sheegaysa arrinkaa ma jireen waxay noqonaysaa marka naqdu lijtihaadi bilijtihaad ayay noqonaysaa lilimaami alximaa walow araada man bacdahu naqdahu falahu dalik fi lasax sida suyuudi oranayo inuu saas sameeyo ayaa asaxa u bannaan liannahu lilmaslaxati waqad tagayar maslaxuu saa uu sameeyey kana maslaxaddii way isbedeshay ayib marka taasay noqonaysaa waa meesha u le marka naqdu limaami lilximaa man qablahu waa masaladaas wey masalada labaad waxaa weye sheekhu sheegayo qismat اlijbaari xatman xayumaa taqum bayinat bikhalط aladii qasam tanna wuxuu ujeedaa ninbaa nin kale dad buu xoolo u qaybiyey laba nin baa ishaystaa soo waadix maaha dhul ba isku haystaan maalan guri maalan mid wuxuu leeyahay gurigeennu sidaa haynoo ahaado oo keridaan ka wada qaadano midna wuxuu le maya waa inaan kala qaybsanaa oo naloo kala cayimaa naloo kala caddeeyaa xaqeenna marka waa isdidan yihiin nina wuu rabaa inuu yani ku yeesho oo ay isugu jiraan midna ma doonayo idan waxaa la qaybinaya qisma ijbaariya soo waadix maaha qismada noocaasa marka waa la qaybiyey markii la qaybiyey kadib ba waxaa caddaatay in midkood loo badiyey baa caddaatay soo waadix maaha inuu qaldamay kii wax qaybiyey ayaa caddaatay arrinka hor marka qismada waxay ku dhacday ijtihaad bay ku dhacday ijtihaadkii alad bu yani inuu qaldamo ayay markaasi ayaa caddaatay idan waxay noqonaysaa marka in ijtihaadka la buriyo naqdu lijtihaadi bilijtihaad waa masale labaad wey sheekh wuxuu leeyahy raximah llah wasataniya- wasataniyaal soo reeb minhaa masale waxaa ka soo reebtaa suwaran suurooyin ka soo reeb fi ljumla si guud fi ljumla wuxuu ku leeyahay kuwan laslama ogola laftoodan lasla ogolayn kuwan laftoodan lasla ogolayn marka si duuduuba saasuu yani u jeedaa daqiiq maaha oo asaga inoo soo wada kuwan laftooda yani in markaa laisku hayo wastaniyan soo reeb minhaa qaacidadan suwaran suurooyin ka soo reeb fi ljumla si duuduub ah naqd alimaami waa bedel suwaran baa laga bedelaya naqd alimaami imaamka bedelkiisa ay alimaam athani imaamka labaad inuu buriyo lixima man qablahu kii hore seeradii uu sameeyey ka soo reeb oo ka dambe kii hore seeradiisu waa burin karaa waxba kama jiraan buu ohan karaa wa qismat alijbaari tii hore ku cadfanta naqd alimaami wa qismat alijbaari ayadna soo reeb ijbaarka ama khasabka qaybta wax lagu qaybiyo labada qofoo marka iyagu yani markaa si khasab xoolahi loogu qaybiyo xayumaa taqum marka qismatu ijbaar ay dhacays waxaa weeye oo naqdiga uu ku dhacayo xayumaa taqum waa marka ay qumto oo istaagto bayinatun caddayn bikalai aladii qasam kii xoolaha qaybiyo ijtihaad ku qaybiyey inuu qaldamay ayaa bayina loo helay mar haddii kaladkii bayina loo helay caddayn mar haddii bayina loo helay waa laga noqonaya marka ijtihaadka horna waa la burinayaa ijtihaad cusub baa marka lagu dhisaya marka ayib oo laba nin baa waxay makhraati ka noqdeen in qismadan ay tahay qisma baailah oo labadii nin nin loo badiyey xoolo badan la siiyey midna xoolihii loo yareeyey idan waa ulmi waa jawr weeye kadalika taqmiimu in in yucthar calىa صifati naqصin aw ziyaadati tala sheekh wuxuu ley raximah اllah kadalika ataqwiimu taqwiim qiyaas in yucthar haddii lagu ogaado taqwiimkii qiimayntii taqwiim waa qiimayntii wey in yucthar haddii lagu ogaado ama lagu daalacdo calىa صifati naqصin sifo naaqis ah sifatu naqs haddii lagu ogaado lagu daalacdo aw ziyaadatin ziyaado lagu daalacdo tala arrinta noocaasana kuwa hore ay raacayaan tala wuu raacayaa maa sabaq kadaa kuwa hore xawl lamdiya halkana shekh wuxuu ujeeda waa masale saddexaad weeye masalada saddexaad waxaa weeyaan sida shaarix uu tilmaamayo idaa qawama almuqawimuuna dad baa wax qiimeeyey dad baa maalan xoolo loo loo qaybinayey xoolihii marka taqwiim baa lagu sameeyey idaa qawama almuqawimuuna uma طulac calaa sifatin ziyaada aw naqs bطل التقيim الأول lakin hada yuشbه الاجتihاad بالنص la بالاجتihاad yaعni waxay noqonaysaa xoolaa la qiimeeyey maثala waxay ahayd xoolaa loo qaybinayey dad ba xoola loo qaybinayey xoolihii markii loo qaybiyey yaعni waxaa loo qiimeynaya maثalا neefka intaasa lagu qiimeynaya neefka intaasa lagu qiimeynaya neefka intaasa lagu qiimeynaya yani lacag baa loo bedelaya ayb xoolihii marka markii sidaa lagu qiimeeyo siaa xoole loo qaybsaday labaatan geelay ahaayeen maثala midba toban baa la siiyey soo waadx ma say isu lahaayeen qiimahoodu ayaa nin kasta yani loogu qaybiyey oo qiima ahaan baa markaa wa lagu dhisay dib baa waxaa ka soo caddaatay midka tobanka la siiyey tobankuba inay ilmo ur ku sidaan tobanka la siiyey kan kan kale waxaa la siiyeyna tobankuba markaasi inaysan saa ahayn waana la garanayaa dee neefka ilmaha ur ku sida iyo neefka aan ilma ur ku si inu farq udhexay soma agga qiimaha sooma way kala qiimo badan yihin sooma marka maxaa caddaatay in taqwiimkii la sameeyey wax lagu dhisay in markaasi usan sax ahayn baa caddaata taqwiimkii la sameeyey qiimayntii la sameeyey ama waxyaalahan dhagxaantan la yidhahdo alaxjaar alkariima fidada iyo dahab waxyaalaha dhagxaanta laga soo guro buuraha meelahaas laga keeno oo qiimaha dar yani qiimaha qaaliga la siiyo ayay niman soo gurteen waa loo qaybiyey marka laba nin baa waa loo qaybinayey marka kuwa lislahaa qiimo ma leh baa dib waxaa ka caddaatay inay dahab bay yihiinba soo adix maaha kaanahu fida ayaa lagu siiyey ninkani ama wax ka hooseeyaa lagu siiyey dib baa waxaa ka caddaatay dhagxaanta ninka la siiyey inay ka qaalisan yihiin kuwa midka la siiyey soo waadx maaha idan sifatu naqsi baa ku timid ama sifatu ziyaada ku timid wixii la qaybiyey wax dheeraada lagu ogaaday waxaa la mida maalan hadda xoolihii oo kale markii xoolihii la qaybsaday sifatu ziyaada waxaan ku tusaalaynay ninkan xoolaha la siiyey baa wada dhammaan geeli baa maalan la siiyey baa ilmo ur ku wada sida wada riman yahay soo waadx maaha kanna kuwa la siiyey saa maaha dib baa laga ogaaday idan waxay noqonaysaa maadaama usan qiimo ahayn in dib loogu noqo soo maaha waxaa la mid noqonaysa midba waxaaba la siiyey xoolo wada jiran intii wada xanuunsaneed baa la siiyey aggiisa la mariyey ama asagaaba loo badiyey intii wada xanuunsaneed ba aggiisa loo badiyey sowaadx maaha kuwii caafimaadka qabeyna kana loo badiyey xaalka noocaas sifatu naqsi baa la ogaaday qaybtii naqsi baa ku sugan mid ka mid a nuqsaanta ku badanta marna mid bay ziyaado ku badnayd ziyaado la socota marna mid bay nuqsaanta ku badanta haddaba waa in dib loogu noqdaa oo mutasaawil loogu qaybiyaa marka taqsiimka hore ama taqwiimka hore wuxuu ku dhisan yahay ijtihaad buu ku dhisan yahay haddana ijtihaad baa lagu burinaya mar labaad macnuhu waa saas wey sheekhu wuxuu leey kadalika taqwiimu ataqwiimu taqwiim qiimayn in yucthar ay in yuطalac haddii lagu طaalacdo lagu ogaado calىa صifati naqsin صifo nuqsaan aw ziyaadatin aw صifatu ziyaadatin صifo ziyaado haddii lagu ogaado taqwiimkii talaa wuu raaci masaa-ishii aan soo marnay buu raaci oo wuxuu ka mid noqonaya mustaniyaadka kadaa kuwa hore xaal lamdiya wاlxukmu ama kadaa saas kuwaasoo kale waaday khabar laga dhigo mutaqadima والحكم للخارج بالشhهوuد in أقاamha الdاkل فيma qad زukin شheekh wuxuu le رaحimه اللaه والحكم حكم للkhاaرiجi loo xukmo bالشhuهuudi loogu xukumo in أقاamaha dاakhilu dاakilkii hadduu oogo oo u joojiyo شhuهuud يunqadu waa la burini ama فيma شhay bay ka mid yihin qad zukina la ogaade halkan waa masle afraad wey oo laga soo reebaya qaacidadan maxay tahay masladu masladu waxaa weeyaan laba nin ayaa isku qabsada beer nin gacantuu ku hayay beertan ama guri bay isku qabsadeen nin gurigani wuu hayey isaga gacanta ku hayeyba isaga mas-uul ka ahaan jiray midna kor buu ka yimid oo hadduu yimid midkan hadda yimid makhraati buu keensaday oo wuxuu yihi gurigan hebel yan degan yahay anaa leh caddayn buu keensaday soo waadix maaha caddayn buu keenay shuhuud iyo makhraatiyaal ayib waa isagaa loo xukumayaa lanna albayinatu cala almudaci isaga wax sheegay isaga mudaci ahaa shuhuuddina wuu keensaday waa loo xukumay dib dambe ayaa daakhilkii gacanta ku hayey ayaa asna makhraatiyaal keensaday marka maxay noqonaysaa markaas in kuwii hore la buriyey markaas sawaadix maaha kii hore in la buriyay noqonaysaa marka waxay ka mid tahay naqd اlijtihaadi biاlijtihaad bay ka mid tahay kii hore marka loo xukumay ijtihaad baa lagu xukumay kanna ijtihaad baa lagu xukumayaa oo kan weli waxaa usii dheer inuu markaasi qariina la socoto inuu gacanta ku hayo baa usii dheer shuhuuddi waxaa usii dheer qariinadaas ayaa usii dheer markaasi oo loogu sii daraya marka waa ijtihaad labaad wey marka masaaisha laga soo reebayay ka mid tahay alijtihaadu laa yunqadu biاlijtihaad oo waxay noqonaysaa نqd ااجtihaadi bاجtihaad bay noqonaysaa sheekh wuxuu le raximah الlah واlxukmu xukm واlxukmu xukm bishuhuudi lagu xukumo واlxukmu xukm lilkhaariجi ninkii banaan ka yimid wax loo xukumo bishuhuudi bisaba shuhuud loogu xukumo in aqaamahaa hadduu joojiyo addaakilu kii daakhilka gudaha ku jiray oo gacanta ku hayba hadda ujeedaaye hadduu makhraatiyaal keeno fii maa qad zukina masaa-isha lasoo sheegay bay ka mid tahay yani marka hore khaarijkaa loo xukumay bishuhuud markii dambena daakhilkii baa keenay kii gacanta ku hay ama guriga ku jiray ayaa makhraatiyaal keenay kii dambea loo xukumay soo waadix maaha marka fii ma qad zukina wixii la soo ogaaday masaladana ka mid tahay oo maxay tahy wii la soo ogaaday waxay ka mid tahay naqd اlijtihaad biاlijtihaad bay soo gudagelaysaa walxukmu xukum lilkhaariji kii kor ka yimid loo xukumo bishuhuudi loogu xukumo in aqaamaha haddii uu markaasi uu joojiyo addaakilu kii gudaha gudaha ku jiray bishuhuudi hadduu joojiyo ashuhuuda shuhuud hadduu keeno fii maa shay bay ka mid yahay qad zukina la ogaaday masaaisha aan soo marnay oo mustanaha ka qaacidadan ayay markaa ka mid yihiin halkaa inoo joogo allahu aclam